بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان سيدنا ونبينا محمدا عبد الله ورسوله صفيه وخليله وخيرته من خلقه صلوات ربي وازكى تسليماته عليه ترك لنا على المحجه البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها الا هالك اللهم فصل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحابته الكرام أجمعين وبعد ولا ليال ولي waxaa inoo socota duruusteennii tixanaha ahayd oo aanu ugu talagalnay bishan ramadaanka inaannu uga faa'iidaysanno qaybo iyo anwaac kala duwan ee muxaadaraad khuseeyo ah ramadaanka waxaanu hore u soo qaadanay fadliga uu iska leeyahay ramadaan iyo qiimaha ilaahay agtiisa subxaanahu wa tacaala bishani ay ku leedahay muxaadaradeennu haddaba waxa ay ku saabsan tahay xilligan fiqhu ramadaan ramadaanka xukunkiisa iyo axkaamtiisa waxaa laga maarmaan ah qof walba ee muslim ah inuu macluumaad uu ka haysto oo duruus uu ka haysto sida uu u soomi lahaa sida uu rabbi u caabudi lahaa subxaanahu wa tacaala wajalla jalaaluh leanna qofku hadduusan garanaynin si rabbi uu ula xidhiiro si rabbi uu u caabudo si cibaadada uu u guto waxa uu noqonahayaa qof isdhibay cibaadadiisiina waxba aan ka helin sidaas awgeed waa laga maarmaan fiqhu siyaam inaannu wax ka ogaanno oo aannu wax ka diraasayno waxaanu marka hore ku bilaabaynaa ramadaan horta muxuu ku sugnaan karaa bisha ramadaan ramadaan maxauu ku sugnaan karaa ramadaanku wuxuu ku sugnaan karaa bisha ramadaan oo ay ku noqon kartaa bil sharci ah oo qofku inuu soomo ay waajib tahay sababahan soo socda mid ka mid ah sababka ugu horeeyahay wuxuu yahay shacbaan in uu dhammaystirmo oo soddon maalmood uu shacbaan uu buuxsamo shacbaanku haddii soddon maalmood uu u buuxsamo waxaa waajib noqonaya ramadaanka in la soomo waxaana sharci ay noqon qof walba ah inuu soomo ramadaanka lianna waxa weeye bil soddon ka badan bilaha islaamka ee hijriga ah kuma jirto sidaa awgeed haddii la xaqiijiyo ramadaan shacbaan inuu soddon ahaa haddii la xaqiijiyo waxaa waajib noqonaya markaas oo sharci ah in la soomo ramadaankii waxaana laga maarmaana walaalayaal dadaalka in laga soo bilaabo shacbaan bilashadiisa shacbaan bilashadiisa kow waa in laga soo bilaabo maxaa yeelay bisha shacbaan waxay xidhiir toosa la leedahay ramadaanka liannahu ramadaanku wuxuu ku sugnaan karaa shacbaanku inuu soddonkii uu buuxsamo dadku marka waxaa dhaqamadooda iyo caadaadka ka mid ah in dadku markii ramadaanka uu kow yahay ama markii ramadaanki shacbaanku uu dhammaado ayaa cirka la eeg eegaahoo la yidhaah war bishii ma dhalatay iyo idaacadaha aanu dhegaysanayo wax noo keena dadaal sidaasuu dadku cibaadada kuma bixiyaan nabigeennuna sala allahu wasalam wabaaraka calayhi wuxuuna amrahayaa inaannu dadaalka ka soo bilaabno shacbaan shacbaanaa la dooni in maaragtaay goormuu dhashay qofku mas-uuliyad muslimka ahi uu iska saaro ma aha qofku inuu markii maaragtaay shacbaanku uu dhammaado markaa kabacdi uu meelaha eeg eego uu yidhaaho war bishii ma dhalatay iyo bal idaacadda inoo soo jiida iyo war hebelow ama heblaayoy maxaad maqashay iyo waxaasi dadaal ma aha walaalayaal waxaa la doonayaa cibaadada in xil weyn layska saaro maxaa yeeley waa cibaado aad ilaahay ugu dhowaanayto subxaanahu wa tacaala nabigeenna sala allahu wasalam wabaaraka calayhi wuxuu ku leeyahay xadiiskii tirmidi iyo xaakim ay warinahayeen oo saxiixa ahaa axsuu hilaala shacbaana liramadaan waxaad xisaabtaan buu leeyahay nabigu sala allahu calayhi wasalam bisha shacbaan ramadaan dartii si ramadaanku uu idinkugu hagaago si ramadaanku uu idinkugu ansaxo si ramadaanka si sharciya uu maaragtaahay u waafaqo soomkiinu dadaalka waxaad ka soo bilowdaan shacbaanka ka soo bilaabuu leeyahay nabigu calayhi salaatu wasalaam soo xisaabiya shacbaan xilliga uu dhashay shacbaan xilliga uu bishay shacbaan bisheedii xilliga la arkay halkaa dadaalka ka soo bilaaba ayuu leeyahay nabigu sala allahu wasalam wabaaraka calayhi marka shacbaanku haddii maaragtahay soddonku u buuxsamo waa sababka ugu horeeya oo asbaabta ka mid ah ramadaanku markaa uu ku sugnaan karo waxaana sunno ah dadka muslimiinta ah marka ay bisha arkaan habeenka ugu horeeya oo bisha ay arkaan waa la ducaystaa nabigeenna sala allahu wasalam wabaaraka calayh wuxuu ummadda amray inay ducaystaan habeenka ugu horeeya marka ay bisha arkaan qofku markuu ishiisa saaro oo bisha markay bilato uu indhaha ku dhufto ducadan soo socota ayaa sunno ah qofku inuu ku ducaysto wuxuu leeyahay allaahumma ahillahu calayna biاlamni waaliimaan waاsalaamati waalislaam rabbii warabbuka illaah hilaalu rushdin wa khayr xadiiska imaamu tirmidi ayaa sunankiisa ku wariyey wuxuu leeyahay nabigu sala allahu wasalam wabaaraka calayh nabiga calayhi salaatu wasalaam xadiiskaa waxaa warinahaya dalxatu bnu cubayd dalxatu bnu cubayd ayaa wuxuu leeyahay nabigu calayhi salaatu wasalaam waxaa dhaqankiisa iyo sunnadiisu ay ahayd marka uu bisha arko wuxuu odhan jiray nabigu calayhi salaatu wasalaam allaahumma ahillahu biاlamni waaliimaan ilaahu bisha waxaad noogu soo dhalisaa ammaan iyo rumayn adiga aanu ku rumaysannahay waasalaamati waalislaam ilaahu nabadgelyo iyo hoggaansan adiga aanu daacadaada kuugu hoggaansanno ilaahu bisha noogu soo dhali oo bisha bilashadeeda waxaa ilaahay loogu amri bishana inay noqoto bil dadka muslimiintu ay ammaan helaan nabadgelyo ay u helaan naftooda iyo diintooda iyo waddankoodaba ay nabadgelyo u helaan bil ay noqoto iimaanka iyo islaamku uu kobco oo uu siyaado sidaas ayaa loogu ducaysan rabbii warabbuka illaah hilaalu rushdin wa khayr aniga rabbigayga iyo rabbigaagu bil yahay waa allah rabbi ayaa rabbi noo ah aniga iyo adigoo bil yahay waxaad noqotaa bil khayr ah waxaad noqotaa bil hanuun ah oo laga faa'iidaysto sidaas ayaa sunno ah qofku inuu markuu bisha arko inuu yidhaaho waa bil kasta waxyaal waxaa kale uu ku sugnaan oo ramadaanku uu ku sugnaan karaa in qof caadiluhu bishii uu arko yacni shardi ma aha in jamaaco badan ay isla aragto ama dad fara badan inay isla arkaan taasi shardi ma aha haddii uu arko xataa hal qof oo keli ah laakiin lagu kalsoon yahay oo ahlu salaad ah qofku inuu maaragtaahay dee salaada tukanahayo cadaaladda waxaa ugu horeeya qofku inuu salaada tukado qof aan salaad tukanaynin dee caadil ma aha qof maaragtaahay jaadka iyo sigaarka iska cabahaya ama jidka istaaga oo dadka maaragtaahay maalkooda furta ama dhiigga daadiyo dhiigi cab ah loma ictimaadi karo bisha bilashadeeda qofku waa inuu yahay qof caadil ah oo ilaahay ka baqahayo xiriir ilaahay lale iskana ilaalinahaya beenta iyo barobagandada iyo dadka muslimiinta si khalada in lagu afuriyo ama si khalada dadka muslimiinta in lagu soomiyo waa inuu qofku qof iska ilaalin kara uu yahay sidaas awgeed nabigeenna sala allahu wasalam wabaaraka calayhi cabdullaahi bni cumar ayaa u sheegay saxaabiga la yidhaah wuxuu yidhi rasuulka ilaahayow bishii ramadaanka aniga ayaa arkay nabiga calayhi salaatu wasalaam markaas wuu iclaamiyey ogeysiis ayuu bixiyey oo wuxuu yidhi bishii cabdullaahi bni cumar ayaa arkay ee hala soomo ayuu ku yidhi nabigu calayhi salaatu wasalaam taasi marka waxay ku tusinaysaa hal qof oo keli ah haddii bisha uu arko laakiin qof caadila uu yahay in ay waajib tahay markaa in la soomo waxaa kaloo sidaasoo kale la mid noqon kara oo qofku haddii maaragtaay dee hal qof kaliya unbaa hadda la sheegay haddii laba qof ay arkaanna iyaduna waa sidoo kale wayba ka sii fiican tahayba laakiin hal qof unbaa lagu kaaftoomi nabiga calayhi salaatu wasalaam nin herbaadiye ah ayaa u yimid markaasuu yidhi rasuulka ilaahayow bisha anigaa arkay nebiguna sala allahu wasalam wabaaraka calayhi iclaam ayuu bixiyey oo wuxuu yidhi ha lagu soomo ninkaa herbaadiyaha ah ha lagu soomo hadalkiisa laakiin waxa aan sharci ahayn inuu qofku ku soomo xisaabta xisaabta iyo kalandarka in lagu soomo taasi islaamku ma qabo oo xisaabta yacni hadda waxaa jira kalandarro adduunku ay soo qoreen oo yacni la dejiyey sanadka dhan waxaa la dejiyey bishu markay dhalanayso iyo markay dhammaanayso ayaa kalandar lagu soo qoray xafiisyadana waa yaallaa masaajidda qaarna waa lagu soo dejiyaa kalandarkaasi marka laguma soomi karo maxaa yeele waa wax bini aadam ay sameeyeen oo bini aadamku marka wuu gefaa marna wuu toosiyaa sidaas awgeed alle subxaanahu wa tacaala wuxuu nagu addoonsaday bishaas in cirka laga eego taas ayaana xilligii nabiga sala allahu wasalam wabaaraka calayhi la ictimaadi jiray oo nabigeenna sala allahu wasalam wabaaraka calayhi iyo saxaabadiisuba ay ku kalsoonaan jireen marka wax kalaan dara ee xisaab iyo munajim oo lagu soomahayaahi ma jiraan marka ramadaanka markuu sidaa u sugnaado walaalayaal oo sidaa maaragtaahay loo xaqiijiyo waxaa waajib noqonaya markaa in la soomo in la soomo ayaa waajib noqon sidee loo soomi axkaamtiisise see loo ilaalin fiqhu siyaam fiqhu siyaam haddii aannu wax ka sheegno walaalayaal horta marka hore waxaanu ogaanaynaa oon wax ka baranaynaa yuu ku waajibaa ramadaanku ramadaanku wuxuu ku waajibaa qofka shuruudan laga helay qofku waa inuu muslim yahay ramadaanku uu ku waajibahayo maxaa yeelay qof gaal ah ramadaanku maba ka ansaxayo towxiidkii ka ballaarnaa kana weynaa kana muhiimsanaa soomka ayuusanba gacan ku haynin waxaa kaloo shardi ah qofka ramadaanku uu ku waajibahayo qof qaangaara inuu yahay caruurta wax ramadaan ah oo ku waajibahayaahi ma jiraan laakiin waa sunno caruurta in lagu sii tarbiyeeyo sida saxaabada dhaqankooduba uu ahaan jiray nabigeennuna sala allahu wasalam wabaaraka calayhi uu ku amray oo qofka caruurtaa in lagu sii tarbiyeeyo soomku way wanaagsan tahay laakiin waajibkuma aha waxaa kaloo shardiga qofku inuu caqli leeyahay ramadaanku uu ku waajibayo dadka majaaniinta ah oo iska waalan ramadaanku waajibkuma aha haddii hadhow miirku uu soo laabtana dib uma soo qadaynayaan oo wax qadaa laguma laha tusaale ahaan qofku hadduu toban sano iska waalnaan jiray markaa kabacdi toban sano kabacdi uu caqli soo yeeshay wax ramadaana oo lagu leeyahay xataa la odhan maayo soo qadee ramadaankii hore u soo tegey waxaa kaloo shardi ah alqudratu cala asawmi xisan wa sharca qofku waa inuu soomka awood u leeyahay xagga si xisiga iyo xagga sharciga hadduusanba qofku soomkii awood u lahayn tusaale ahaan xagga xisigaba awood uma laha oo qofkii waa xanuunsan yahay dee soomku markaa waajibkuma aha ama qofkii safaruu galay safar ayuu qofkii galay dee qofku hadduu musaafir yahay sidaasoo kale isaguna soomku waajib kuma aha laakiin labadooduba dib ayay ka soo qadaynayaan oo qada ayaa lagu leeyahay qofka musaafirka iyo qofka xanuunsanahay ee qofka sharciga aan u awoodin isagana ramadaanka waxaa ka mid ah haweenaydii ee dhiigga caadada uu ku dhacay haweentaa iyaduna ramadaanku waajibkuma aha inay soomto xataa ka ansixi maayo hadday isku daydo inay soomto islaantii umusha ku jirtay oo iyaduna nifaasku uu ka socday dhiigga nifaasku uu ka socday iyadana waajibkuma aha ramadaanku mana ka ansaxayo haddii ay isku daydo laakiin iyagana waxaa laga maarmaana inay dib ka soo qadeeyaan dib qofkaas inuu ka soo qadeeyo ayaa markaa waajib noqonaya marka la leeyahay soomku waa inuu qofku awood u leeyahay waxa kaloo ku baxay dadka waayeelka ah dadka gaboobay oo waayeelka ah oo iyaguna soomkii awood aan u lahayn ramadaanku waajibkuma aha waxaa laga bixinayaa raashin uun sida aanu muxaadaradeenna insha allahu tacaala aanu ku faahfaahin doono marka qofka gaalka isaguna waxaanu soo sheegnay in ramadaanku uusanba waajib ku ahayn hadduu soo islaamo qofka gaalkuna dib u soo qadee la odhan maayo oo wixii maaragtaa xilligii gaalka uu ahaa xilligii gaalka ahaa waxyaalihii ka fakaday oo waajibaadka ahaa salaadii iyo soomkii iyo soo qadee la odhan maayo maxaa yeelay alle subxaanahu wa tacaala wuxuu ina leeyahay qul liladiina kafaruu in yantahuu yukfar lahum maa qad salaf waxaad gaalada ku tiraahaa nabiyulaahi maxamedu sala allahu wasalam wabaaraka calayh haddii ay gaalnimadooda ka joogsadaan oo saaxada islaamka ay ku soo biiraan waxaa loo cafinahayaa wixii hore u tegey guud ahaanba waa cafis yacni islaamku uu fidiyey lagu kallifi maayo soomkii inay dib u soo qadeeyaan iyo salaadihii iyo sakadii ay soo qadeeyaan waxba taasi waajibkuma aha dee qofkii waalan iyo caruurtana waa sidoo kale waajibkuma aha nabigeenna sala allahu wasalam wabaaraka calayhi wuxuu ku leeyahay xadiiskii saxiixa ahaa rufica alqalamu can halaaa can isabiyi xataa yabluq wacan innaa'im xataa yastayqid wacan ilmajnuuni xataa yufiiq saddex wuxuu yidhi qalinka waa laga kor yeelay oo waxba lama qoro saddexdaa waxaa ka mid ahaa qofka cunuga qofka saqiirka ah ilaa uu ka qaangaaro iyo qofka waalan ayaa saddexdaa ka mid ahaa sidaas awgeed soomku wuxuu kaluusan ku waajibayn ayaanu soo qaadannay dadka waayeelka ah iyo dadka xanuunsanahaya laakiin qofka xanuunsanahaya qofka xanuunsanaya waxaa loo kala qaadi laba arrimood qofku hadduu xanuunsanahayo soomku waajibkuma aha ilaahay wuxuu leeyahay subxaanahu wa tacaala wamaa jacala calaykum fi ddiini min xaraj diinta dhib ilaahay ma yeelin oo qofka hadduu xanuunsanahayo ilaa uu ka caafimaad qabo ilaa uu caafimaad ilaahay uu uga soo celiyo oo caafimaad uu ka helayo markaa soomku waajib kuma noqonayo markuu caafimaado uunbuu dib ka soo qadayn qofka marka xanuunsanahaya waxaa loo kala qaadi laba arrimood xanuunkiisu laba ayuu u qaybsami qof xanuunkiisa rajo laga leeyahay oo dhakhaatiirtu ay caddeeyeen dadka adibada ahi ay caddeeyeen in markaasi rajo uu leeyahay xanuunkan inuu ka bogsado oo xanuunkan uu ka soo kaco inuu rajo leeyahay qofka hadduu rajo leeyahay xanuunkan in laga daaweyn karo xanuunnada la daaweeyo ka mid a marka waxaa waajib ku noqonaya inuu dib ka soo qadeeyo markii ilaahay subxaanahu wa tacaala caafimaad uu siiyo ayaa waajib ku noqonaya inuu ramadaanka dhaafay uu dib ka soo qadeeyo haddii marka sidaa uu isaga tago oo sidaa uu ku geeriyoodo qofkii isaga oo rajo laga leeyahay oo laleeyahay xanuunadani xanuunada halista ma aha waa xanuunno ay suurtagal tahay in lala tacaalo oo la daaweeyo lagana raysto isagoo sidaa laysleeyahay ayuu xanuunkii ku tegey welina dib aan ramadaankii aan u soo qadaynin wax dembi ah oo qofkaa lagu leeyahay ma laha liannahu wax awoodaba ma uusan helin fursadna uma helin uu ku soomo xanuunkii dhexdiisii ayuu ku dhintay laa yukallifu llaahu nafsan ilaa wuscaha alla wuxuu leeyahay subxaanahu wa tacaala nafta ilaahay kuma kallifo waxaan awooddeeda ahayn qofkanina wax awooda oo uu helay ma jiro kaasi waa gooni ee xanuunku hadduu yahay xanuunada halista ah oon daawada lahayn oo tusaale ahaan qofkii yacni waxaa ku dhacay ee xanuunkan kaankaraha la yidhaaho ayaa ku dhacay xanuunkan kaankaraha ku dhacay sidaa awgeed rajo ma lahan yacni dadkii adibada ahaa waxay caddeeyeen dhakhaatiirtu inuusan wax rajala qofkan uusan lahayn ama haddii kale beerkii oo kale beerkii oo kale xanuun khatar uga dhacay beerkii yaa barar siyaadaa bararay beerkii yaa googo-ay wadnihii ayaa maaragta ahay khataru ay gashay keliyihii yaa fadhiistay xanuunada noocaas oo kale ah qofku haddii uu ku dhacaan oo dadka adibada ay caddeeyaan in uusan xanuunkani laga bogsanaynin ilaahay gacantiisa ayaa qofka naftiisa ku jirtaa laakiin tajaarib la sameeyey ayaa lagu ogaaday xanuunada qaar inaan laga caafimaadin haddii sidaa dhakhaatiirtu ay u caddeeyaan qofkan xanuunkiisa inuusan ka bogsanaynin oo howshiisu ay geeri tahay qofkaa marka waxaa waajib ku noqonaya in raashin uu iska bixiyo maxaa yeelay rajo male fursad uu ku soo qadeeyo raashin uu iska bixin markaasoo maalin walba ayuu qofka miskiinka wuxuu iska siinaa hal koombo waa koombooyinka ay ku qoran yihiin c b c koombada c b c ay ku qoran tahay ayuu ku cabiri markaasuu halkaa koombo raashina ayuu bixin raashinkaa markaa la bixinayana dee qofku markaas waxaa waajib noqonaya raashin aan shiidnayn daqiiqna aan ahayn inuu bixiyo ama haddii kale uu wuxuu bixin karaa timirtana wuu bixin karaa timir wuu ka dhigin karaa ganleyda beriiska waxyaalahaas ayuu bixin karaa laakiin burka iyo waxyaalaha shiidan kuma baxayso haddii qofkii miskiinka ahaa aad cunto u kariso baasto oo kale ama beriis intaad u kariso aad qado ka bixisana ama maqaaxi aad geyso iyadana ma ansaxayso waxaa la dooni yacni raashinkii oon shiidnayn oo koombadii yacni oo koombo lagu lagu beegay raashinkiiyo sidiisiina inaad qofka miskiinka aad siiso ayaa waajib noqonaya sida saxda ahi waa sidaas waxaa kaloo la mid a qofka isagana qofka waayeelkana waa la mid qofku hadduu waayeel yahay marka isagana ramadaanku kuma waajibo laakiin waxaa laga bixin isagana maalin wal subax walba waxaa laga bixin hal koombo oo raashin ah maxaa yeelay taa waxaa tusinaya xadiiskii bayhaqi iyo tabaraani ay warinahayeen saxaabigii la odhan jiray anas ibnu maalik wuu gaboobay da ayuu gaaray marka markuu gaboobay xilliga ramadaanka wuxuu samayn jiray maalin walba ayuu miskiin wuxuu siin jiray hal mud ayuu siin jiray yacni hal sano ka hor ayuu xamili waayey saxaabigaasi inuu soomo liannahu sida la ogsoon yahay anas ibnu maalik boqol sano wuu gaaray nabigaa ugu duceeyey sala allahu calayhi wasalam in ilaahay cumrigiisa uu dheereeyo cumrigiisana ilaahay uu barakeeyo haythami wuxuu ku leeyahay kitaabkiisa majmacu zawaa'id oo manbacu lfawaa'id xadiiska isnaadkiisa waa saxiix in anas ibnu maalik uu markaa isagu uu bixin jiray raashin uu bixin jiray markuu waayeel uu noqday sidaas awgeed dadka waayeelka ama rag ha noqdaan ama dumar ha noqdaan waxaa waajib noqonaya in subax walba markaa masaakiinta yacni sadaqa looga bixiyo oo hal koombo oo raashina ama beriis ama galley ama digir ama qamadiga iyo wixii la heli karo in laga bixiyo ayaa waajib noqon markaa waxaa sidaasoo kale la mid ah qofka haweenaydu haddii ay uur leedahay haweenaydu haddii ay uur leedahay ama ay cunug ay nuujinayso iyagana markaa ilaahay subxaanahu wa tacaala wuxuu u fasaxay inay iska afuraan laakiin dib ay ka soo qadeeyaan marka haweentu hadday uur leedahay oo nafteeda ay u baqdo oo istiraahid ma soomi kartid oo daciifaysaa oo soomkan ma xamili kartid ama haweentii carruurka nuujinaysa ay naftooda u baqaan waxaa waajib ku noqonaya markaa dib inay ka soo qadeeyaan wax raashin ah oo markaa laga doonayaana ma jiraan laakiin haddii haweenkan ay carruurtooda ay u baqaan oo islaantii nuujinaysay caruurka istiraaho caanaha yaraanahaya naaska caanihiisa yaraanahaya caruurkaa markaa kaa dhibaatoonahaya ama tii uurka laheedna ay istiraaho cunugan uurka ku jiraa nafaqa darro khatar u gelahaya markaa qadlihiina waa laga dooni waxaa kaloo laga dooni fidye inay bixiyaan oo qadihii waxaa ku soo kordhahaya koombo inay subax walba ay markaa ay bixiyaan eh, ayaa ku ayaa ku waajibi haddii soddonkii maalmood markaas aysan soomin caruurtoodana ay u baqaan marka waxaa ku waajibaysa soddon maalmoodna inay sidaa ay u soomaan soddon koombo raashinana ay sidaa ay u bixiyaan ayaa waajib noqonaysa walidaalika sidaas waa in walaalayaal loo ilaaliyo fiqhu siyaam oo axkaamta siyaamka sidaa loo ilaaliyo haddii qofku safar uu galo isagana ilaahay subxaanahu wa tacaala waxa uu u fududeeyey inuu markaa yacni soomkii uu iska daayo oo uu iska afuro dibna uu ka soo qadeeyo walidaalika laakiin safarka waxaa shardi ah safar dheer inuu yahay qofku hadduu muqdisho ka tago afgooye uu u safro yacni kaasoo kale safar laguma tilmaami karo safarku ugu yaraan waa inuu gaaro sagaashan kilomitir ilaa meel sagaashan kilomitir oo kale ah qofku hadduu safarkiisa uu ku beegan yahay wuu u bannaan tahay inuu markaa uu iska afuro hadduu doono yacni ha ku safro diyaarad ama ha ku safro gaadiid oo yacni gaari oo kale ha ku safro ama ha lugeeyo ama faras ha raaco waa isla mid safar waa safar marba hadduu safro yacni wuxuu daruuro u heli karaa inuu markaa uu soomka iska daayo oo iska afuro dibna maalmahaas uu afuray uu ka soo qadeeyo leannahu xadiiskii bukhaari iyo muslim ay warinahayeen oo caaisha ay nabiga ka warisay sala allahu calayhi wasalam ayaa xamsatu bnu camr alaslami ayaa wuxuu yidhi saxaabigaasi rasuulka ilaahay oo safarka ma ku soomi karaa waxaan doonayaa inaan safro nabigu sala allahu calayhi wasalam wuxuu ku yidhi in shi'ta fa sum wain shi'ta fa afdir haddii aad doonaysana safarka ku soom haddii aad doonaysidna iska afur yacni adiga ayay kugu xidhan tahay haddaad soomka awood u leedahayna waad soomi kartaa adigoo musaafira haddaadan awood u lahaynna waad iska afuri dibna waad ka soo qadayn xadiis kaloo bukhaari iyo muslim ay warinahayeen ayaa anas ibnu maalig wuxuu ku lahaa kunnaa nusaafiru maca annabiyi sala allahu calayhi wasalam falam yucib isaa'imu cala almufdir wala almufdiru cala asaa'im nabiga ayaan safar la galnay sala allahu calayhi wasalam markaa saxaabadeenna qaybo ka midana way afureen oo safarkii gudihiisay ku afureen qaybna way iska soomanaayeen kii soomanay ma uusan ceebaynin midkii afuray oo ma uusan odhanin war maxaad la afurtay anigu waan soomanahaye wala almufdiru cala asaa'im kii afursanaana saxaabigii soomanaa ma uusan cambaarayn maxaa yeelay laba qof walba khiyaar uu iska leeyahay taasi waxay ku xidhan tahay qofka naftiisa iyo awooddiisa iyo kartidiisa ayay taasi ku xidhan tahay xadiis kaloo bukhaari uu warinahayey eh, min xadiisi jaabir bni cabdillaahi alansaari ayaa wuxuu ahaa jaabir inuu yidhi rasuulka sala allahu calayhi wasalam ayaan safar isla galnay markaas ayuu rasuulku wuxuu arkay nin la hoosinayo oo maryo qoraxdii looga celinayo oo aad tacbaan u ahoo saxaabi ah ayuu arkay iyadoo markaa ramadaankii la joogo markaasuu nabigu ku yidhi sala allahu calayhi wasalam war ninkan aad maryaha ku hoosinaysaan maxaa ku dhacay waxay yidhaahdeen rasuulka ilaahay ou ninkan wuu sooman yahay markaasuu nabigu ku yidhi sala allahu calayhi wasalam laysa min albiri sawmu fi safar wanaagga ka mid ma aha qofku inuu safarka ku soomo haddii soomku dhibaato uu u geysanayo yacni qofka xadiiskan waxaa laga fahmay haddii dhib badan uu soomku kuu geysanayo markaa yacni waxaaba ku ajir badan inaad iska afurto inaad iska afurtaa ku ajir badan maxaa yeelay ninka nabigu sala allahu calayhi wasalam markuu arkay inuu naftiisa khatar gelinayo wuu u diiday nabigu wuxuuna yidhi waxaasi ajir laga heli maayo yidhi ajir wanaagsan laga heli maayo taa yacni inaad qofku naftaada kalifto heer lagu gaarsiiyo yacni maryo lagu hoosiiyo oo naftaadii ay khatar gasho taasoo kale lama ogola haddii qofku markaa soomkii uusan awoodi karin musaafirna uu yahay waa inuu markaa iska afuro marka taas axaadiistaasoo dhan waxay caddaynayaan in maaragtaahay qofku khiyaar uu u heli karo hadduu musaafir yahay xadiis kaloo bukhaari iyo muslim ay warinahayeen ee min xadiisi abi dardaa ayaa wuxuu tilmaamahayey abi dardaa nabiga ayaan raacnay sala allahu calayhi wasalam bil ramadaan oo aad u kulayl badan ayaan raacnay marka wuxuu yidhi eh, gacmaha ayaan madaxa sidaa u qabsanaynoon saaranaynay kulaylka jira eh, yacni khatarta qoraxdu ay lahayd xilligaas marka wuxuu leeyahay saxaabigan abi dardaa wamaa fiina saa'im ilaa rasuulu llaahi sala allahu calayhi wasalam wa cabdullaahi bnu rawaaxa qof soomani naguma jirinoo saxaabadii oo dhan way xamili waayeenoo way wada afureen ilaa safar ayaanu ku jirnay kulaylkuna wuu darnaa ramadaankii ilaa nebiga unbaa naga soomanaa iyo saxaabi la yidhaaho cabdullaahi bnu rawaaxa nebiga sala allahu calayhi wasalam dee kartidiisa lama gaari karee nebigu wuu soomanaa cabdullaahi bnu rawaaxana wuu la soomay nebiga calayhi salaatu wasalaam intii kale saxaabaduna way wada afureen nebiguna kuma cambaaraynin qaybtii afurtee saxaabada ka mid a oo maaragta dee xamili waayeen qoraxdii kulaylkii iyo safarkii kuma uusan cambaaraynin taasi marka waxay tilmaamay qofku hadduu soomo hadduu safar ku jiro suu doono ayuu yeeli karaa inuu soomo iyo inuu afuro taasi waxay ku xidhan tahay awooddiisa markaas marka qofka waxaanu hore usoo qaadanay haweeneyda dhiigga caadada qabta iyadana in soomku uusan waajib uusan ku ahayn oo hadday doonto ay yani soomku inuusan waajib ku ahayn oyba afuraysaba hadday doonto ma ahan de inay afurtaaba la doonayo soomku maba ka ansaxaayo soomku ka ansixi maayo sidaas awgeed yacni nabigeena calayhi salaatu wasalaam waa tii caaisho caaisho waa tii ay warinaysay xadiiskii imaamu muslim uu saxiixiisa ku wariyey kunaa nu'maru biqadaa'i sawm walaa nu'maru biqadaa'i salaa umunaa caaisha radia allahu tacaala canha wa ardaaha waxay tidhi anaga waxaa nabiguna amri jiray inaanu soomka soo qadayno marka dhiiggu nagu dhaco soomka markaan soo qadaynuu nabiguna amri jiray haddii dhiiggu nagu dhaco laakiin salaadaha nama amri jirin nabigu calayhi salaatu wasalaam salaadaha inaanu soo qadayno nabigu nama amri jirin marka xadiiskaasi wuxuu tilmaamay xadiiska caaisho in ay markaas yacni dumarka dhiigga qaba dhiigga uu ku dhacay ay waajib ku noqonayso maalmaha inay dib ka soo qadeeyaan waxaa kaloo fikhu siyaam ka mid a oo laga maarmaan ah qofku inuu niyeysto habeen walba oo ramadaanka ka mida niyada ha ka tegin qofka saa'imka ahow iyo gabadha saa'imada ah iska ilaali niyadda ha ka tegin habeen walba oo bisha ramadaan haddii aad niyadda ka tegtid soomkii kuuma xira wax ku jira oo ku ansaxayaan ma jiraan isla markaana waxaa lagugu yeelanayaa imsaak inaad afaysato waxna aadan cunin waxna aadan cabinna markaas waajib ayay kugu noqon soomna kuuma xira sidaas awgeed niyada habeen walbaahi waa shardi nabigeenna sala allahu calayhi wasalam wuxuu ku leeyahay xadiiskii saxiixa ahaa oo duruq fara badan lagu wariyey tirmidi iyo daara qudni iyo culimo kale muxadisiin ay warinayeen man lam yubayit isiyaama min alleyli falaa siyaama lah qofku hadduusan habeenkii uusan soomka niyeysan wax soomahoo u jira ma lahan ayuu yidhi nabigeenu sala allahu calayhi wasalam marka niyadaa ha iska halmaamin habeen walba waxaa la doonay in aad niyeysato marka niyada macnaheeduna waxa weeye waa ictiqaadu lqalbi qofka inuu qalbiga ka caqiideeyo oo qalbiga uu ka aamino inuu maaragtaa berri uu soomi karo berri uu soomayo inuu qalbiga ka go-aansado ayaa laga maarmaana ha inuu ku dhawaaqaahi shardi ma aha inuu ku dhawaaqo taasi shardi maaha hadduusan ku dhawaaqin oo qalbiga uu ka niyeysto waa u ansixi laakiin hadduu dhawaq ku sii darana ka sii wanaagsan oo qalbigii iyo carabkii labadaba yacni wuu labadaba wuu ka yidhi niyadii sidaas awgeed hadduu carabka ka yidhaahana way ka sii fiican tahay oo naweytu sawma qadin uu yidhaaho yacni waxaan niyeystay berri inaan ramadaanka soomo ayaan niyeystay inuu sidaa afka ka yidhaahana way ka sii wanaagsan tahay iyadana laakiin waajib ma aha marka haddii aanu ka hadalno dhinaca mufdiraadka mufdiraadka yacni maxaa soomka burin kara soomka maxaa burin kara taasi waxaanu dib ugu dhiganaynaa walaalayaal wakhtigii oo inaga dhammaaday awgeed muxaadaraadkeenna kale ayaan uga hadli doonaa waxyaalaha soomka buriya haadaa wallaahu aclam wsala allahuma wslam wbaaraka calaa sayidina muxamedi wacalaa aalihi wasaxaabatihi alkiraami ajmaciin